جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan akhyaarta hawada nagala xidhiidha ay ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo in ka badan lixdan askari oo kufaarta yuganda ah ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday camaliyad istishaadiye ah oo ka dhacday duleedka deegaanka sabiid ee wilaayada shabeellada hoose maamulka abay axmed ayaa lagu eedeeyey inuu abaabulaya dagaallo ka dhannaa shacabka tigree xilli ay kasii darayso colaadda ka jirta dalka itoobiya wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa soo bandhigtay askari taa'iba kaasoo ka soo baxay safka murtadiinta ciidanka xisbada al amru bilmacruufi wannahyu canilmunkar ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa deegaanka buurdhuxun leh ee wilaayada islaamiga ee bakool haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada baydhabo ayaa hadyado kala duwan ku wareejiyey ciidanka mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayada baay
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي waa habeennimo arbaca taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan in ka badan lixdan askari oo kufaarta yuganda ah ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday camaliyad istishaadiye ah oo ka dhacday duleedka deegaanka sabiid ee wilaayada shabeellada hoose haddaba arrimahaasi waxaan ka wareysanay walaalkeen ismaaciil salaad guuleed ismaaciil bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha cadowga ku gaaray camaliyad istishaadiye ah oo shalay gelinkii dambe ka dhacday duleedka deegaanka sabiid ee ka tirsan wilaayada shabeellada hoose camaliyadan oo uu fuliyey geesi ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lala eegtay kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen ciidamada kufaarta yuganda sidoo kalena ay la socdeen maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta kuwaasi oo marayey duleedka deegaanka sabiid ee shabeellada hoose saraakiisha mujaahidiinta waxay noo sheegeen in camaliyadii shalay ka dhacday duleedka deegaanka sabiid ay ku dhinteen labaatan askari oo ka tirsanaa ciidamada kufaarta yuganda ee kolonyadaasi la socotay sidoo kale ciidamada kufaarta yuganda ee camaliyadaasi ku dhaawacmay ayaa gaaraya afartan iyo saddex askari oo yugandhees ah oo la tilmaamayo in toban ka mid ah ciidamadaasi dhaawacooda uu yahay kuwa garaab ah oo goobta laga qaaday sidoo kale kolonyadaasi waxaa la socday oo yugandheeska galbinayay maleeshiyaad murtadiin ah iyagana camaliyadda ayaa khasaaro xoogan u geysatay sida saraakiisha mujaahidiintu noo sheegeen murtadiintii ku dhimatay camaliyadaasi waxa ay gaarayaan ilaa sagaal askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen sideed kale sidoo kale camaliyadaasi ayaa burbur xoogan gaarsiisay gaadiidkii kolonyada ahaa ee ay la socdeen ciidamada kufaarta yuganda iyo maleeshiyaadka riddada ilaa saddex gaadiid ah ayaa la tilmaamayaa inay goobta ku basbeeleen oo ay ku gubteen kadib markii camaliyadu ay burburisay saddexdaasi gaadiid ayaa kale ah gaari tow ah oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan kufaarta yuganda goobta ayuu ku burburay gaari cabdibile ah oo ay wateen maleeshiyaadka riddada isagana goobta ayuu ku burburay oo ku basbeelay sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ku gubtay gaari nuuca hartoobta ah oo ay wateen cadowga khasaaraha intaasi ayaa hadda la xaqiijiyey waxaa suuragal ah inuu khasaaraha intaa ka badan yahay wararkuna waxay tilmaamayaan in goobtii shalay camaliyadu ay ka dhacday ay xalay ku hakadeen ciidamada kufaarta uganda oo teeriya xal oo dhan ay madaafiic afarta jiha u ridayeen taasi oo muujinaysa in khasaare xoogan uu gaaray oo diyaaradaha helikobterna ay goobta kusoo deganayeen kuwaasi oo daabulayay dhaawacyada iyo midadka cadowgii halkaa ku halaagsamayey camaliyadii shalay ka dhacday duleedka sabiidna waxay qayb ka tahay weeraro dhowr ah oo mujaahidiinta muddooyinkii lasoo dhaafa ay la beegsanayeen ciidamada kufaarta uganda oo dhaqdhaqaaqyo ka wada deegaano ka tirsan shabeellada hoose waxaanu la soconnaa laba toddobaad ka hor in duleedka afgooye camaliyad noocan oo kale ah ay mujaahidiintu ka fuliyeen oo kolonyo ugandheesa lala egtay in ka badan afar iyo toban askari ugandheesna lagu dilay halka lagu burburiyey gaadiid ay wateen oo ay qayb ka ahayeen taangiyo oo camaliyadda ay burburisay maamulka abiy axmed ayaa lagu eedeeyey inuu abaabulaya dagaallo ka dhanaa shacabka tigree xilli ay kasii darayso colaadda ka jirta dalka itoobiya warbixintan waxaa inoo haya cali aadan cabdulaahi caliyare waxaa marba marka ka dambeysa sii labalixaadsanaya dagaalada ka holcaya gudaha itoobiya gaar ahaan gobollada amxaarada iyo oromada iyadoo haatan dhinaca tigre laga soo sheegayo saansaan colaadeed oo muddooyinkan dambe si weyn isu soo daraysa jabhadda xureynta shacabka tigre ayaa shaaca ka qaaday in dowladda xabashida itoobiya ay abaabulayso duulaan cusub oo ay damacsan tahay inay ku qaado gobolka tigre arrintaas oo kooxdu sheegtay inay werwer iyo walaac xoogan ku abuurtay dadka deegaanka war-saxaafadeed ay t b lf ka soo saartay arrintan ayay ku xustay in shacabka tigreegu ay ku nool yihiin xaalad aad u xun oo ay sababtay xasuuqa lagu hayo dadka deegaanka waxay kaloo ay ka dhawaajisay in dadkii ka badbaaday xasuuqii dowladda ayaguna u dhammaanayaan cuduro kala duwan iyo macluul sida lagu sheegay bayaanka heshiiskii britoria ee labada kun labaiyo labaatankii sida lagu sheegay bayaanka heshiiskii britoria ee labada kun labaiyo labaatankii dhex maray maamulka abey iyo kooxda t b l f ayaan waxba ka tarin joojinta xasuuqii lagu hayay guud ahaan shacabka tigre gaar ahaan kuwii ku hoos jiray ayaa lagu yidhi gacanta soo duuliyaasha kuwaas oo heeb ahaan loo beegsaday loona geystay dhibaatooyin isugu jira dil afduub iyo weliba jirdil maamulka abiy axmed ayay kooxdu ku eedeysay in jihooyin kala duwan uu ka soo hubaynayo maleeshiyaad si ay u dhibaateeyaan shacabka tigre waxayna kooxdani qayladhaan ay u dirsatay waxaa loogu yaro beesha caalamka oo ay ugu baaqeen inay garwaaqsadaan in falalkani ay yihiin mas-uuliyad daro ka dhan ah heshiiskii nabadda ee britoria dhowaan ayayd markii iska horimaad u dhexeeya ciidanka tigre iyo koox kale oo hubaysani uu ka dhacay gudaha gobolka tigre kaas oo walaac xoogan laga muujiyey lagana cabsi qabo in horseed u noqon karo dagaal sokeeye oo dhiig badani ku daato oo mar kale dib uga qarxa gobolkaasi in ka badan lix boqoloo kun oo qof ayaa lagu qiyaasay tirakoobka dadkii ku dhintay dagaalkii labada kun labaiyo labaatanka ka bilowday gobolka tigre ee socday muddada labada sano ah kuna barakaceen dad ka badan laba dhibic shan milyan oo ruux wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa soo bandhigtay askari taayiba kaasoo ka soo baxay safka murtadiinta waa kan marwaan maxamed oo warbixintan inoo haya qulqulka askarta taa'ibiinta ah waa mid muddooyinkii lasoo dhaafay ku soo badanayay wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya waxaa soo gaaraya askar fara badan oo kooxkoox iskula socda kuwaas oo soo faarujinaya sufuufta cadowga allah ee duulaanka shareecala dirirka ah ku haya ummaddan muslimka ah ee soomaaliyeed wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo dhacda bartamaha dalka soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha ay sida weyn u soo gaarayaan askarta taa'ibiinta ah kuwaas oo ay ku jiraan maleeshiyaadkii duulaanka ku soo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayada islamarkaana ku jabay howlgalladii ay kala hortageen mujaahidiinta taayib cabdi xasan maxamuuda waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ee isugu yeeray macusleyda ee ku adeegato kooxda riddada soomaaliya isagoo ku sugnaa duleedka magaalada ceeldheer ee galgaduuda isagoo toobadkeen ah ayaa lagu soo bandhigay degmada galcada waxaana markii toobada loo qabtay kadib waraysi uu siiyey idaacadda andalus kaga warbixiyey kubiiritaankiisii murtadiinta iyo waxyaabihii looga sheekeeyey isagoo sidoo kale ka hadlay dagaaladii uu ka qayb galay cabdi xasan maxamuud waxaan ahay nin oo nimankaasu qaldeen oo macagusley ku beera wanilaan uga beeray qor ayayna siiyeen waa adiga mushaarnabaa laydin qorahay ku shaqeeyayna yidheen wax mushaarana ma siin kabacdina inaysan daacadaha inay dadkan gateen haddaan arka waa ka maangeeyaba shabaab waxaa layga sheegay inay nimay arkaan inaysan cafaynoy macnaha nin qora qaaday inuusan u laabo karin oon ousan cafislayn hadduuba mar usula diriro inay hooyayaalka ilmaha iyo waxaas dilayaanoy xoolaha dilayaanoon dibba aan loogu laabo karinoy nimankaasu say nagu tashkiilsheen saasay nooga sheegeen lama dagaalan ka qayb galay dagaalka aan galay koobaad waxuu ka dhacay meesha oo wanin lasoo dugiysaho geedgaabka halkaas dagaalan kow gala anigu dagaal foolka fooloo iska hor imaad halkaasaan gala saddex iyo toban ayay kay uga dhinteen kuwii naqaldoo ciidanka ahay saddex iyo tobanaa uga dhimaad ununkana laba nimaa nooga dhaawacan macahusleyhaan haddii la yidhaha macaahusleyi noo yaqaanin maogta lamaa nooga dhaawacan dagaalkaasaa aniga iigu horreeyay sidoo kale taayibkan ayaa ka hadlay sababaha ku kalifay inuu isaga soo baxo safka cadowga isagoo sheegay in la qalday haddana uu ku soo laabtay safka islaamka marka in lagu qaldaaho haddaad dhaawacanta lagaa tegaaho gobolkayna jadda looga tegoon nin dhinta la danihiin haddaan aragnoon haddana diinxumada aragnay towxiidka ku soo laaban anba shaqsi aanan go-aansa dhaba raggaan anaa soo tashkiilsho meeshaan anfici mayso dad xoolaaleeyahaan nahay nimankaa waana qaldeen baabuuray leeyihiin way isaga guurayaan muslimiinta aan ku beernaan tobankaynu unkoo ismoogaan iska dhaadhacsino unkuna kala cabsay u hayn saasaan ku joognaa marka nimankaas inaysan towxiid haynaana unuga aan kusoo laabanno niman dhaqan xun yihiin inaysan diin wadinoy niman diinta ilaahay ka been sheegahoon salaad dukayn inay yihiin haddaan arkana anigu racliiqahan shaqsi ahantayda waaba kasaasaan uga goosdhaba ugu dambeyntii cabdi xasan maxamuud ayaa sheegay in si wanaagsan loogu soo dhoweeyey degmada galcad oo uu soo gaaray isagoo fariin baaq ah u diray maleeshiyaadka weli ku harsan safka gaalada islamarkaana ugu baaqay inay isku soo dhiibaan mujaahidiinta wilaayadanu tahay mid soo dhoweynayso maanta si wanaagsana laygu soo dhawey degmada galcad walaayada islaamkaa si wanaagsan igu soo dhaweysa maanta waxaan tala sii lahay wixii nimankaas waxay jiro inay towxiidka kusoo beeraan walaayada islaamka si wanaagsan gacmo furana lagu soo dhaweyhaa farxaddii ilaa habeen horo inta ka hore aniga fikir qaldanaan ku jeefay cawada meeshan haddaad jeefato ma cawada ma lagula bixi doonaa ma biriyaa lagu afduuba doonaa saas baan islahay dadkuna ayaguna waxay igu tashkiilinayaan inaad noo timaadaa roon haddii nimankaas ku qabtaan waa ku bereyhayaan ununka iskala kaanya jir marka nimankaas ana go-aaman ka gaara dadka hadda jiro dhallinyaradana waxaan leehay inay yimaadiinoo walaayada islaamku inay baari tahoy dadka towxiidka kusoo laabta ay si wanaagsan usoo dhoweeyaan ugu baaqa askariga toobadkeenka ah ee ka soo baxay safka murtadiinta ayaa qayb ka noqonaya askarta soo faaruujinaysa saldhigyada gaalada waxaana wilaayaadka islaamiga ah ku soo badanaya qulqulka saraakiisha iyo askarta taayibiinta ah ee isaga soo baxaya cadowga allaaha waxaana arrintaani kaalin weyn ku leh odayaasha iyo waxgaradka beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ciidanka xisbada ee al amru bilmacruufi wannahyu canilmunkar ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgallo ay ka sameeyeen suuqa deegaanka buurdhuxun leh ee wilaayada islaamiga ee bakool howlgalladan uu ahaa kuwo baaxad weyn ayay ciidanka al amru bilmacruufi wannahyu canilmunkar ee wilaayada islaamiga ee bakool waxay ka sameeyeen deegaano dhowra oo hoostaga degmada waajid deegaanada gumare warcadde iyo buurdhuxun leh ayay si wadajira uga bilowdeen howlgalladan oo saf ballaaran ku socday waxayna ciidanka ku soo qabteen waxyaabo dhacay oo ay ka mid ahaayeen raashin daawooyin bagaash iyo agabyo kale kuwaasoo ugu dambeyn lagu gubay goob fagaaro ah goobtii lagu gubay agabyadan dhacay waxaa ka hadlay malaaq xasan cali iyo malaaq madkeer garaar oo ka mida waxgaradka deegaanka buurdhuxun leh kuwaasoo ku sugnaa goobtii wax lagu gubayey ee deegaankaas waxayna si gaara oola hadleen ganacsatada keena raashinka dhacay ilaahay subxaana wa tacaala yaa mahadsan sugnaatay may roogne magaalada buurdhuxunla ya roogna yeedoo kor surugna qalab ee goobtan magaalada laha ku aruuriyaay iyadoo manaha nookaas inayska jarta sida alaabadheedii oo leenana buskud walkasta le oo magaalada manaha hisbada goobtan manaha rigaha ku kuusayan meelika gubaaba roogna intaasa goobjoogana ganacsatada manaha agalkan laha ku qaadi ganacsiga ting heelagin may fadaasan in ilaahay siin barakaay walhalaale ka gadatan ya fadaasan walaaleelo maysan lanaa walaakin dheed yo dhiyay walaagasi oo qashin gubkaasi e ani adan ka ganacsane manaa wala heelaga halaale wal halaale nadiif aada giriid muslimiintana ku gad wal nadiife oo caafimaad leh wal dadka caafimaad walan dhamaw ganacsigaa wal giliyaw ani ada maanaha yani dadka maana adan ka ganacsane waan dadka inku gan dadkaas ganacsado haay xoolagiigna ma arne meel lalaale anka rideen ay la gubnay hoolaan la yacdeen ummatana ma arne wal halaal ahoo isiigna halaalsiin ee kugadada wal ma arne wal taarada kugadada ummato toosun kuganacsada wal adduunyi aakhiraaba ma arne siin roonku kuganacsada ee dadka ganacsatada intaasa la dardaarmaana laf dhabarta oo muslimiinta kumadayin maynka la dardaarmaana dadka walaalada inee ganacsatada wal isiigna anfacaw ummatii deegaankana anfacaw ka ganacsada hataga ba'da howlalaha siinkuqaaday dhii a inta laka gubnay intaasa siinkala dardaarmaan qaar ka mida ganacsatada deegaanka ayaa dhankooda ka hadlay fagaaraha kuwaasoo soo dhoweeyey howlgalladan ciidamada ay ku bartilmaameysanayaan waxyaabaha dhacay ee qaar ka mida ganacsatada ay soo geliyaan wilaayada marka hore qayb waa aha waldhii oo kasbaayir horta gubow eedaan kafay lahaayeen dadkii arrintaasi ku howlgalay oo ha suubi runtii arrin hadaaytiu eeda wanaagan suubiyan dad badanoo kasumo u fadhiya badbaadiyan maylena jarso yaabaas ilaahay muku dhumay tan kale runtii alaabtan oo dhiisan oo magaalada laka gadaw dadka sheenow ilaahay ku obsadeen tankale alaabtan oo dikado laha ku rordaw oo dhiisanta la sheenow oo adaslaka ganacsadaas ganacsigii ka oo xalaalahaayay nadiifkahaay nisku fasaadidoy intaad walba kasbaa'iraha rorata dadkii walaaloga haay suganqasta dadkii udurka ridda hadda ilaahay oroodiisna aragday ka fasaadi dadkiina fasaadi aakhirana ka fasaadaasa dadanka shaqeeyay shaqadaasay mayl arhaay iyaa iyo gududay iyaa ka shaqeeyay ayaa moogan magaalada arday wareegay la kuusay walaagan may waha dada aragday eed juudinka bii ilaahay winahay barakaay maylanaa dadka intilakin hisaaban isisaabiya la arhay alaabadan lagubaw laga hola iika jaran khasaaro dadka walaalogayna oo ganacsada ee khasaaradii mafadaan shiiku yar imagwiinado masyaraado khasaaradaynu hoob holasho laguba way fadaan ini holashoonan khasaarin
wilaayada islaamiga ee bakool oo ka fikiraysa badqabka bulshada ay mas-uuliyadda u hayso ayaa sare u qaaday howlgallada gaarka ah ee lagu bartilmaamaysanayo waxyaabaha dhacay ee sunta ah ee wilaayada la soo geliyo iyadoona u xilsaartay ciidamo gaar ah waxayna howlgalladan si wadajira oga socdaan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool ugu dambeyntiina haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada baydhabo ayaa hadyado kala duwan ku wareejiyey ciidanka mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayada baay waa kan bashiir muxidiin abu ayman waxay ahayd munaasabad dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanka dharqo ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay ay ku wareejinayeen hadiyada kala duwan oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore xafladan wareejinta hadiyadaha qiimaha badan ee ay diyaariyeen haweenka dharqo ayaa waxay ka dhacday howl ku yaalla mid ka mid ah maraakista deegaankaasi halkaas oo marti sharaf kala duwan ay xaadir ku ahaayeen xafladda wareejinta hadiyadaha qiimaha badan ee ay diyaariyeen haweenka dharqo ayaa waxay ka dhacday howl ku yaalla mid ka mid ah maraakista deegaankaasi halkaas oo marti sharaf kala duwan ay xaadir ku ahaayeen haweenka ayaa u bixiyey hadiyadahan si loo gaarsiiyo ciidamada mujaahidiinta ee ku jilba xiran furimaha hore islamarkaana niyadda ugu hayaan inay ka dambeeyaan dumar garab istaaga jihaadka ugana dayda gabdhihii saxaabiyaadka allaha ka raali noqde ugu horeyn munaasabadii hadiyada wareejinta waxaa laga jeediyey kelimad ku saabsan dumarka iyo dowrkooda jihaadka geekoliba goobjoogngayna deegaanka dharga degmada baydhabo walaayat baay al islaamiya ku tirsan gabdhooga meelo roogeen oo maraakiista dhakadaayeen arday iyo macallimaad inaska jareen yaa waliba geeka inta ka biyahayana tabarucaad oy oon ka talagaleen ragga mujaahidiinta suguurta horka sugun oo inaska jaraan tamar iyo buskud iyo caagata la saabay iyo waxyaabo kale intaas ku badan runtii qorshahaasna iyo hadda geeka mabilaawahayaan haddana manka damboy doonta saas oo kale saxaabiyaadkii iyo salafkii ku dambeeyay ilaa yowmina haada majaalka saaslanka dacmiyaw diinta intii walibi infaaqaas kaas ah jarjaray haddana geeka xaaliyan iyo xilliga nu roogna geeska afrika mujaahidiinta ka nool oo gaalada dagaalka kala jaraan runtii dumarka muslimaadka ee ka nool soomaali eed eedan ku iimqaadahayaan gaar ahaan walaayaadka islaamka gibro ka nool maalinkaas waliba dheegahayna saas oo kale caqibo fara badan oo la dhiibahay hadaayaadka isku dabadheehayaan hage raga taasna waanu araglan baahanahay mujaahidiinta intilika garabsi waxyaabay oon baahan yiin hadaayaadkan loo diyaariyey mujaahidiinta ku sugan furmaha hore ayaa isugu jiray caagadaha saabaysan buskud timir dhar iyo agabyo kale oo ay haweenka ugu talagaleen ciidamada dhufeyska uga jira islaamka ee furimaha hore ku aadan waa kuwan qaar ka mid ah dumarka oo ka warbixinaya agabyada ay bixiyeen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu onoo ena gabdhaha ka nool deegaanka dharga madaarista gabdhaha dhekdaay onoo ena mayba hawareejina fadaana insha allahu tacaala adiyada mujaahidiinta safka hore ruugaanha la jeelaan ayaa intaa ku wareejina fadaan hadda ilaahay subxaana watacaala nin qadara mayba kumada olawn ha wareejiyahaynon lisheey oo ku bilowda biskud iyo catar imaamadooyin iyo koobab iyo timir iyo sheew iyo kumada aan insha allahu tacaala hamiin iyo gee muslimiinta iyo macaasheena mujaahidiinta iyo garabshoo surugna hamiin iyo gee iyo garabshoo surugna gaaladana fariinaan daraan eniyo mayba fariinka daraane ha tow bisheenaan iyo haddii ha tow bisheena waayaan ini ilaahay gacanti muslimiinta ha ka cadaawadoon si waabla ogsanyi hamiin iyo gee yaa gaala jabsanta haddan hore adhahan jibiyeelana muslimiintana guul adhaha sii gabdhood deegaanka dharga ka nool noo kumadhena xadiidooyin intay aragdeeda mujaahidiinta ka wareejiin yaa antanka tala galni hadiyaalkaas oo kama dhee buskudka ma dhee tamarka ma dhee kama dhee camaamadooyinka ma dhee atariyaalka ma dhee aagag oo sheego ee mujaahidiinta sheegsadayaan kama dhee kama dhee koobab oo mujaahidiinta biyo iyo naytowshaayiga ka dhammaayaan kama dhee yaa mujaahidiinta ka wareejiini insha allahu tacaala horeyna aan ka shaqeeyaani haddana aan ka shaqeeyi doogno ilaa iyo qiyaamo kuqumaasa hoo ilaahay e roob saasaan ka shaqeeyi doogno gaalana mayan lenaani un mujaahidiintaana garabshaan ku baxa doogno reedkiin ha surugna mujaahidiintaana reedkiin ha surugyin unin aragdee reedsho sheewka iyoonaytow buskudka iyoonaytow timirta sheewsho unin hala surugna yaan sheegaan kuriita mujaahidiinta amaylanaa sabara gaalada la sabartama inta faryan ee gaaladan ku daraane intii oonaytay mujaahidiinta un geey hamiin garabshooan waana garabshoo taagnaada doona insha allahu tacaala haddii ilaahay aro gaalana ilaahay waaba jibiyey allaha noo jibi waana insha allahu tacaala hatow bisheena lena hoob hatow bisheena waayaan intiiyo dhufeysadayo liinka seedaw waana ilaahay gacanta mujaahidiinta ka adaabu doon isuuba sheegay taasaan unan rajeeyaan naqiib nuur cali isaaq oo ka hadlay munaasabadan qiimaha badan wuxuu haweenka deegaanka dharqo ku bogaadiyey kaalinta ay ka soo baxeen iyo garab istaagga ay had iyo jar u muujiyaan jihaadka iyo wakhtiga ay ku soo aadiyeen geekamayba roogneha meel oo meyleraay dhargale raw oo ka tirsan muxaafadada degmada baydhowf iyo walaayati baaya al islaamiya oo laka wareejiyay hadiyaad kala duwan oo iyo wareejiyahan gabdhaha muslimaadka ee deegaanka dharga ka noola oo hadiyaadkaas oo lanka tira galay ragga mujaahidiinta ee thuquuro ka jar meelerahay odowga alla subxaana wa tacaala la dagaalamahay lanka taragali ayaa meelerahay goobtiya roogna hadiyaadkaas oo noocyaal fara badan in iska jaraan haddii cuntahaada fadhi haddii agabkala haada fadhi in iska jaraan ayaa goobtiya roogna runtii eed eed iyo meelerahay anka farxasaniya handhawaayana eedya an bogaadiyaana arrintaas oo yaha ka aadi yaa odowga alla subxaanahu wa tacaala lukubii deegaanka magakori maalmaha dugka hore meelerahay ilaahay kajibi subxaanahu wa tacaala ayaa ka aadi gabdhaha muslimiintana mayba diyaarin iyana mar kastaba iyo mujaahidiinta iyo garab surumaan meelerahay nafiyo maalbiyo ka taageeraan inta badan dumarka muslimaadka ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay waxay bixiyaan hadaayaad kala duwan oo ay u diyaariyaan haliyayada tawxiidka waxaana u dambeeyey hadaayaad ay bixiyeen haweenka ku kala dhaqan degmada buulafulay iyo deegaanka raamacadey ee wilaayada islaamiga ee baay warkii fiidnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus caawa waa naga inta warkan mid lamida intaan ku kulmi doonno hadduu rabbi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu